xalay muddo labada saac iyo bar muddo labada saac iyo iyo bar ah ayaa tuula ka mandheera oo la yidhaahdo cumar jiracow ayaa waxaa soo weerartay waxaa soo weerareen dad la filanaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab chiefka meesha oo magaciisa la dhahayay deeqow cabdi marka kadibna aabadiisa ayay ugu imaadeen wayna toogteen halkiibuuna ku nafbaxay waa tahay warar kale waxay sheegayaan in meeshaas dadka lagu afduubta iyada ma jirtaa wax la afduubay wax dhaawac ah iyo cid kale oo wax gaartay maya jirto waa tahay hadda maxaad ka yeeleysaan idinka ka dawlad ahaan weerarkaasi lagu qaaday deegaanka cumar jilocow waa ay kusoo noqonoqonaysa dhacdooyinka noocan oo kale hays howlgal baa ka socdaa lagu raadinayo dadkii weerarka asaga fuliyey marka hadda arrinta aan halkaa ka wadno waa howlgalkaas waa tahay marka yaa tuunsan tihiin kasoko al-shabaab ma dhici kartaa in gudaha dhibaatadan ay tahay in gudaha dalka dad dhibaatooyin ka wada ay jiraan oo dhacdadan mar walba al-shabaab keliya aad ku tiirinaysaan balse ay gudaha arrintan ay ka jirto inkastoo aan kuwa ku tiirinayno laakiin baaritaankaan sheegi doonaa baaritaanka kuma koobnaanayo maalin iyo laba iyo saddex kuma koobnaanayo arrinta dhabta e waxaa sheegi waxaa waxaa waxaa waxaa waxaa sheegi doonaa baaritaanka la wado ayaa ayaa ayaa noo cadaynaya idinka diyaargarow nooceeda ugu jiraysaan xilligii bishii rabadaanka soo socoto dhacdooyinka noocan oo kalena waa xilliga ay al-shabaab ku sameeyaan weerarada noocan oo kale ah celwa aqmaado hore waxbaa ka dhacay marka diyaargarowgiina ka waran diyaargarowga naga waa aada u horeya ebel horena diyaar waan ahayn waa iska howl argagixiso adduunka oo dhan bay taa ka dhacaysaa new york bay ka dhacaysaa dawladaha qawada badan bay ka dhacaysaa waxa iska yar waaye inkastoo xanuun ay leedahay marka diyaargarowga naga ugu jiray waana sii dir diyaargaroobeyna waa tahay maxay maxaa maxaad isdhihi lahayd dadweynaha iminka waa looga baahan yahay xilligan oo fariin oo is leedahay gudda ammaanka way idin kala qayb qaadan karaan dadweynaha horta waan u tacsiinaynaa midda hore midda labaadna waan u tacsiinaynaa waana waana waana ka xanuunsanaynaa waana la xanuunsanaynaa midda labaad waxaan rabnaa inay xiriir ay la yeeshaan ciidamada nabad sugidda oo mar walba wixii maaragtaa falka ayada ku dhaqanahayo ay ay securityda ay la soo xiriiraan waa tahay saleman ugu dambeyntii misdhihi lahayd ciidamada amniga iyo shacabka gobolka xiriir fiican baa ka dhexeeya indha waalid waxaa jirtay in inta badan shacabku hadday warbixin idin keeni lahaayeen ay idinka qudhigeena idin ka cabsoonayaan shicibka aad baan iskugu fiicannahay mana kala fogin waxyaalo badan oo shicibka aan aan maaragtay nala howlgaleen baa jirta oon ku guulaysanay aad baan iskugu dhownahay shicibkanaga hasha keliya jirto waxa waaye meeshii hadda waxaan oo kale uu ka dhacay waa horta waa meel xuduud ka saaran xuduudka aan filanayna nimanka ayaga inay kasoo galeen networkba ma leh oo isgaasiinteeda way xun tahay intaa unbaa maaragta ay ay ay soo gudbin waayeen un laga yaaba inay ka dhacdo waxyaala saas oo kale laakiin had iyo jeer dadweynaha waan ka xiriirnaa howlgalkana waa iskula jirna